asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada oo xubinteenna murtada maanta xubinteenna murtada maantana waxaa aalaabaa halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenna murtada maanta ee aan haddii eebba idmahayo halkan ku wada wadaagi jirnay xubinteenna maantana idamka eebba waxaan ku soo qaadanaynaa sheekooyinkeennii muhiimka ahaa iyo kuwii dadka dhex maray si aad u og tihiinba dhegaystayaal dadka waxaan colaadda la dhaho waa wax isaga beeran soomaalidu waxay dhaqan u leedahayba xitaa hebel jinkaygaa la cola iyo hebel waan cilownay iyo waa sheekooyin fara badanoo xitaa maarata waayahan dambe aad inoogu bata waan isgefnay hebel oo xabaashiisa ma tegahaye xitaa way soo korodhay oo dhibaatooyinka soo korodhay ayay ka mid tahay waxyaalaha loo baahan yahayn ka mid ma ah haddii lahayd maayo waxaad arkaysaa nin nin deriskiisaa ku dhahay hebel waa horaan isgefno oo xabaashiisa ma tegaay waxaas maxay tahay waaba deriskaagii xaq buu kugu lahay xaqii derisnimo iyo xaqii walaalnimo iyo xaqii islaamnimo iyo intaasoo xaq yaad liqatay oo adaaba nin bahala ah marka ilaahay kuwaas inuguma daraan leeyahay kuwa bahallada ahe aan xabaalahooda isbooqanayn iyo aan xabaalaha isugu tegayn ama aan xabaashooda ka qaybgelayn ilaahay kuwa inuguma daro waan inooga ducaynhayaa idinkuna aamiintaad leedihiin ilahay kuwii isu qalbifayo haynaga dhigaan leeyahay waxaa jirta marka laba nin oo madax ah labadaa nin ee madaxdaa waxay isku jiidheen madaxtinimada lafteedii si aad u og tihiinba siyaasiyiinta iyo madaxdu iyo waxay isku haystaan wax kale ma ah waa anugu aan madax noqdo iyo anugu aan noqdo hal nina ma arkaysid oo dhahaya bulshadan anaa waxtarkeedii anaa waxu qabanhayo wixii aan damca inaan qabtayna waan ka dhabaynhaya maba jiraba laakiin waxa laysku hayo waxa weeye meesha anaa fadhiisanhaya wixii nacfi ee lagu heli lahaa dadkan madaxoodana anaa helay taas weeye inta badan midda aad iyo aadka laysugu hayo xilliyadii marka dowladdii soomaaliya ee burburtay ee fashilantay ay jirtay ayaa haddii eebaydmaayo waxaa jiray nin colla ahaa ninkaas isaga yihi beeshooda ayuu horjoogo u ahaa isaga beeshooda ayuu horjoogo u ahaa dowladduna madax bay lahayd dowladdii waxay bilowday marka farsamooyin fara badan oo dadyowgii maaragta iyada yare ka soo horjeeday ama ka fogaa ay ku soo jiidanayso tusaalayaal sida ninkaa colka la ahaayoo kaleenta dowladda dadkii isaga ku xeeraa ama qaraabada dhowla ahaa ama isaga xidhiidhka la lahaa waxaa la samaynhayaa mushaaraad baa loo qorhayaa aan ummadda kale soomaaliyeed loo qorin ama laga yaabo dad kaleo fara badan oo baahani inay jiraan ninkii isaga ahaa marka ee nimanka colka la ahaa dowladdii soomaaliya xukumay ayaa heerkoodii mushaar loo wada qoray markii heerkoodii mushaarkii loo wada qoray dadkii waxay noqotay inay mushaar wada doontaan dhammaantood dadkii mushaar bay u arooreen ilaan mushaarkii reerkan loo qoray ninkanaa la ogyahay inuu nimanka dowladda xukuma uu col leeyahay isagoo xukunkula ciloobay weliba markaasaa waxaa lagu yidhi dadkii oo dhan soo aroora mushaar baa laydiin qoray sidanaa laydiin geli adigu dadkii baa laga kaxaystay maalinkii dambaa nin si kaftana uu yidhi hebelow dee dadkaagii o dhan mushaar bay qaataane adiguna mushaari ma tihayd maad mushaar doonatid oo maad hebel mushaar u doonatid maad dowladda mushaar u doonatid buu ku yidhi markaasuu yidhi ilaahay ma qorin kiibaa su-aashii ku celi ilaahay ma qorin buu isaga kusoo koobay moogta kiibaa su-aashii ku celi wuxuu yidhi maxaan ilaahay qorin markaasuu yidhi wuxuusan ilaahay qorin in gacanta hebel korayso gacantayduna hadlayso u fiirsaya wuxuu yidhi ilaahay ma qorin kiibaa hadalkii ku celi wuxuu yidhi muxuusan ilaahay qorin wuxuusan ilaahay qorin buu yidhi in gacanta maxamed siyaad barro korayso gacantayduna hoosayso oo midda wax lagu riraayo ee isaga wax la siinhayo ay gacantaydu noqoto taa ilaahay ma qorin buu yidhi u fiirso aad iyo aad baan aniga lafteeda uga helaa mararka qaarkood markaan maqlo nin aad iyo aad isugu hanweyn ama aad iyo aad isugu kalsoon ama aad iyo aad allihiisa ugu kalsoon iyo maaragtay nacfiga uu siinhayo aad iyo aad ugu kalsoon oo diida waxyaalaha qaarkood inuu qaato markaan arko aniga laftaydu noocu doona ha u diide waa noocu doona ha u diido marba hadduu qofku isku kalsoonya allihiisana ku kalsoonya aad iyo aad baan u jeclahay wararkiisana aad iyo aad baan uga helaa wuxuu yidhi ilaahay ma qorin in gacantayda hoosayso gacanta maxamed siyaad barrana ay korrayso ilaahay ma qorin ayuu ninkaasu yidhi waa arrin cajiiba mahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteenna murtada maanta idamka eebe waxaa la yidhi subag burcad ah iyo hilib sarduuba rag lama tuso waxaa la yidhi subag burcad ah iyo hilib sarduuba midna rag lama tuso